suldan marka hore waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee etoobiya etoobiya waxay u muuqanaysaa dal wajahaya wax lagu tilmaami karayo fatahaad siyaasadeed dhinac waxaa isi soo taraya qowmiyadaha kasoo horjeeda dowladda dhan waxaa iskhilaafsan dowladdii gudaheeda taasoo ay sii dheer yihiin caqabadaha dhanka dibadda maxaa u sabab ah arrimahaas bismi illaahi raxmaan raxiim alla subxaana watacaala mahad iska leh nagu marnaysa nimcooyin badanaan la soo koobi karin idinkana waa idin mahadinaya maadaama aada uga fikirtaan ama ugu mashquulsantihiin arrimaha islaam guud ahaan gaar ahaan kuwa soomaalida waxaa la oran karaa waxa sabab u ah fatahaada siyaasadeed ama political flowdiska kusoo wajahan ama kusoo fatahay siyaasadda isdaba jooga haysa etoobiya in ay tahay sida la socotoonba dalkan etoobiya ma ahayn dal wuxuu dal ma ahayn dad qoomiyado ay ku nool yihiin ama dad ay ka dhexeeyaan diimo dhaqan af iyo wax lamid ah na meesha kuma dhaqna odoomiyada qoomiyada kala duwan baa ku nool waxaana mar walba isku hayay kaniisadaarta waddankaska galbeedka iyo bariga yurub waxaana mar walba xukunka gacanta loo gelinayay nasaarada yar ee xabashida guud ahaan gaar ahaan amxaarada iyo tigreega oo isaga kala damey inkastoo amxaaradu ay aada ugu ciidaysatay xukunka dadka qoomiyadinta kale dad gumaysi ku jira oo sida xoolaha leeyahay ayay ahaayeen wixii la doona loo sheego wixii la doonana maarata loogu sandalooyo sababtan waxaa weeye mandiqadani waxay ku dhex taallaa mandiqadad muslimiina waxayna dogaashaa ama kulaashaa dhulalka barakeysan ee maarata xijaas waxaa kaloo ay dhinaca ku haysaa khariidada ama jidka isku xirka dhaqaalaha caalamka ee layihahdo baabmadab ee isku xira bariga iyo galbeedka oo haddii jidkaasi xirmo maraakiibta caalamka ama ganacsigu ay la kulmayaan xandibaad maaragtay xanibaadyo iyo caqabado aada u kul marka waa bermadow oo ku dhex taala dhul cad ama sac cad oo bermadow le wey marka meeshaa lagu han jiray qarniyo dhaqaalahooda iyo siyaasadooda iyo taloodana dabadda laga xukumay ilaa iminka tashi ka dhexeeyaana ma jiro marka taa ayaa waxaad u malaysaa inay waayihii dambe xoogaa dabacday ama ay kala daadatay dad badan oo qoomiyadaha deegaanka oo musiibo badanna ay dareemeen in mar walba caburin diineed iyo mid dhaqan iyo mid af lagu hayey nimanka faaliyaasha ama political analysista ama taxliilka siyaasiga reer galbeedka ee etoobiya weligeed la jiro oheli jiro waxaa kamid ahaa oo macruuf ahaa ninka professorka la yihahdo david shin safiirna muddo ka ahaa aadna ragga ula taliyo etoobiya ama laga wareysto markii arrimaha mareykanka uu doonayo arrimaha etoobiya inuu cid ka wareysto ama cid u xilsaaro uu ka mid ahaa waa ka dayriyey oo tallaabooyin uu qaaday abiy axmed ayuu hore ugula hadlay haddana waxaa maleysaa tallaabooyinkii uu kala taliyay inuu kusii socdo oo wixii uu kala taliya cagsigeeda uu ku socdo si ay usii dinto etoobiya oo waxaad u maleysaa political sabotage waxa layihahdo qarska toori siyaasadeed inay lagu sameynayo hadday ka tahay siyaasaddiisa caqligiisa ama hadday tahay tan amxaaradu ay kula talinayso oo dooneysa inay isagaa fashiliso si ay ummadaha u tusto inaan oromo xukumi karin dabeedna ay kursiga kala wareegaan marka arrimahaas oo dhan baa runtii etoobiya ka muuqda waana arrimo aan runtii loo heli karin derbi ama xayndaab laga hortago ama lagu dhiso hadday noqoto mid gudaha ah oo domestic arrimaha domestigada gudaha ama tan caalamigayo nimankii kaalmey jiri oo garabka iyo ehelka iyo dhaqaalahaba u hayay marka la eego kacdoonada ka socda ee gudaha etoobiya abi axmed ee dhowr tallaabo ayuu u qaaday mar siyaasiyiin buu xirxiray mar ciidamadiisa ayuu ku fasaxay oramada maantana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday waxay ahayd inuu eriyey wasiirkiisii gaashaandhigga ninka lagu magacaabo lama magesa maxay tahay waxa aad ku qiimeynayso tallaabooyinkan iyo sidaa isku xigaan ee uu u qaaday abi axmed waa run oo siyaasxumada waxaa ka mid ah waxa uu xirxiray barna xirxiray barna ka dhigay xabsi dowlo ama house arrest ama xabsi guri raggii siyaasadda kula soo jiray ee amaarada waliba raggii la dhisay xisbiga layihahdo b b prosperity b maaragtay bart ama xisbiga rajo soo celinta oo hadda bedelay ama jooga booskii t b r f ka laakiin qoomiyado ay isaga dhex jiraan balse isagu awood keliga taliye ah oo waxa layhahda oligarki xisbi keliya ah oo dalka xukuma qoomiyadaha kalena ay awood ku lahayn laakiin ay xubno isaga jiraan ilaahay gabar ka mida oo runtii oramo ay siyaasadda ku jirta ay tiri ana xisbiga cidda igu dartay iyo goorta laygu daray iyo hadafka laygu daray toona garamayo sababtoo umana codayn aragti siyaasadeedna kuma raacsanay oo ima muuqato mana u kaambeyn garan oo la siyaasadeed uma gelin marka marka ninkan wasiirka shaaliga lamne oo ahaa ninkii ragga ka mid a asaasayaashii kacdoonka oramada naftooda iyo maalkoodan u horey uu ku jiro iyo waktigiisa lana rabay marka hore oramadu aaminsanaa inuu madaxweyne noqdo isaga iyo maxamed jawaahir jawaahir maxamed ayuu qaarna xiray qaarna xisbiga ka cayriyey wala raggii uga xooga badnaa marka taasi waxay ka mid tahay uun talaxumo ay kula talinayso amxaaradu weeye siday aaminsan yihiin ragga aada ugu dhow nolola siyaasadda oramada ama siyaasadda etoobiya oo qaar oramo yihin qaarna ay soomaali yihin awalba magaca uu iska haystay laakiin xabsi dowlo xabsi guri buu hayo kama bixi jirin maarata gurigiisa xabsiga un baa la geyn dowliga iyo ofishaalka sida maxamed iyo maaragtay boraano iyo waxaan leey jawaar maxamed iyo boraano iyo laakiin inuusan waxba ahayn awoodna lahayn maqaar saarna ahaa muddadii dambe waa muuqatay taasina waa mid runtii aada usii fogeynaysa godna kusii ridaysa ciddii rajo ka qabta siyaasadda etoobiya inay soo noqoto amay hagaagto laakiin ciddii ku faracsanna waa mid rajo gelinaysa in ay etoobiya uun dumayso oo qowmiyado u kala jabayso qowmiyad walbana ay danaheeda ka tashanayso haddii ay dowlad noqon lahayd haddii cid kale ku darsan lahayd mana muuqato hadda xil wax la isugu soo celin karo oo afkiibaa juuqda gabay oo cid hadda u dhaqaaqayso nimankii awalba garabka siin jira garabka u ahaa somalia waxay tirahdaa haniyo kuwa kugu jirma kuwa lagu garab taagan yahay geesaa lagala joogo raganimadu marka tiin haddama muuqato oo meel xal laga gaadho ama laga xaliyo ma jiro tii qowmiyaddii oramada lagu xaliyey nin idinkaa baa la keenay dega oo joojiya dagaalka oo dalka xukuma maanta ninkii ayay aaminsan yihin inuusan iyaga ahayn laakiin loo soo seexiyey oo loo soo hosgeliyey marka iyana waa arrin aada runtii u fog in la daba qabto culaysyada hadda ay wajahayso dowladda etoobiya waxaa ka mid ah qowmiyadaha diidan xukunkeeda oo isi soo taraya afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa mucaaradkeeda ku soo biirtay qowmiyadda waleyta oo ka mid ah ee shucubta koofureed islamarkaana uu ka dhashay ra-iisul wasaarihii hore hayle maryam dhisleyn culaysyadan qudhooda ee xagga qowmiyadaha uga imanaya ee xukuumadda adis ababa maxaa u sabab ah waxaa jirta oo xaqiiqa ama ifafaalo ah phenomena in qowmiyado badan runtii ay kacsan yihiin oo ay u ereyso qowmiyad dalka haysatay oo runtii awood dhaqaale iyo mid ciidan labadaba leh oo ragga dadka qaarkiis ay aaminsan yihiin inayba etoobiya o dhan ka xoog badan tahay kadib markii ay soo bandhigtay ciidamo badan ugagaan xadadka amxaaradana ay geysay oo ay isku hayaan dhul ayna rumaysan yihiin waxaa dalka qasaya hadda gubaya inay oramo ahayn ay yihiin amxaaro iyo abi oo ku shaqaysanaya balana qaaday inay qabsanayaan doorashadooda horaanta bisha sebtembar soo socota hadii ilahi subxana wataala gaarsiiyo tuuna ka qaba doorashada dib loo dhigay oo uu abey u dhigay inay tahay in xukunka lagu socdo imberadooradii amxaarada oo sidaa lagu dheereeyo waxayna rumaysan yihiin inaan etoobiya ay ka jiran iminka dowlad dastuuri ku dhisan ama dastuuriya waxayna rabaa inay caalamku ama ay samaystaan qabsadaan doorashadooda dabeedna ay ku dhawaaqaan inayan jirin dowlad etoobiya ka dhexayso ay la midoobaan maadaama ayan jirin dowlad dastuur ku dhisan oo nin iska hayso iyo xisbigiisa taana ay tahay wixii laga dagaalamayay oo anaga xataa aftigeenala ku eedeeyey iyo amaaradiiba marka saa laaligeed iyagan halkaas waxaa uga muuqda ifafaala ah inay etoobiya kasii ahaan kamid ahaan doonaan inay kamid noqon doonin oo ay baaq kusii noqon doonaan xukunka hadda abi ayaa iyana su-aali ka taaganta qoomiyadaha waleytada ee koonfurta dagaaxadkan koonfurta suudaan nimankan diingaha iyo ladega iyo turkaanada ee kenya etoobiya iyo suudaanta kood meelaha iska soo galaan qowmiyadaha waleeta iyaguna ilaa boqolaal qowmiyada ah oo laga helayo qowmiyada ku hadlaan toban kun wax ka yar ay ku hadlaan afgaar ah wax badan ayaan ka dhaxayn ayaa iyaguna doonaya sida maaragtay qowmiyadaha kale oo tobanka ah ee hadda ku bahoobay federaalka etoobiya inay ka mid noqdaan iyagana haddii aan loo maaragtay la siin aqoonsigaas ama qowmiyadaas ama federaalkaas ay gooniisu taagayaan inay ku dhawaaqeen siyaasiyiintooda ama madaxdood waana arrin kale oo iyana sii horinaysa ama shidaal ku shidaysa siyaasadda awalba aan cagaha badan ku taagnayn ee abiy axmed wayna sababi kartaa oo way muuqataa inta badan inay sii fogeyneyso halka etoobiya laga gaaro iyo ciddii etoobiya isu keeni lahayd inay un kala kulmayso runtii mashaakil aada u baxan qodax badanna ay ka horeyso in etoobiya dib laysugu soo celiyo ugu dambayntii iyadoo etoobiya ay wajahayso xaaladahaasi adag ee daakhiliga ah ayaa waxay toddobaadkan muddo dhowr jeer ah u hanjabtay maamulka somalilan oo martigeliyey xubno ka socday dowladda masar waxaan la soconnaa in etoobiya uu wakiil u joogo magaalada hargeysa maamulkaas iyo maamulada la midka ah ee soomaalidana ay ka dhignaayeen wax jeebka ugu jira oo kale marka see wax u jiraan markaad eegto hanjabaadan iyo wufuudda masaarida ah ee tagtay hargeysa waa run somalilan oo muddo sheeganaysa dowlad ka goday soomaaliya ayaa waxaad umaleysaa inay waayahan dambe runtii xagga arrimaha diblaasiyadda ay aada ugu fircoon yihiin oo ay kaga horeeyaan qoladana xamar joogta ama filla soomaaliya ilaa ay bariga fog gaareen oo shiina iyo taga madaxa isu geliyeen masar iyo etoobiyana ay ka dhex faa'iideysteen turkiga tageen oo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratol uu meelo badan tegey oo facaalnimo uu muujiyey ayaa waxaa daraata u hanjabay afhayeenka wasaaradda nidada mufti diini ninkan la yihahdo oo ah sarkaalka saddexaad ugu awood badan wasaaradda arrimaha dibadda waana af ay dowladda etoobiya ay ku kalsoon tahay afyaankaas tallaabana ay ku qaadi doonto waxa uu sheegan ay tahay mid dowladdu ay fulinayso hadday noqoto xag af iyo xag adin labadaba marka wayna muuqataa etoobiya ilaya mar walba somalilan iyo soomaaliya midna aqoonsanayn laakiin uun danaheeda ay watay haddaad maqasho soomaaliya etoobiya ama etoobiya iyo somalilan baa heshiis amniga iyo dhaqaalaha kala saxdo mar mid walba mar waa heshiis dhinac ka rano mar walba wuxuu u danaynaya etoobiya iyo danaheeda laakiin maaha wax soomaali iyo somalilan midna uu daneynaya oo dan u ah siyaasiyiintii hore ee somalilan xukumaysana loogama baran inay arrintan oo kale ka jawaabaan inkastoo arrintu hadda ay runtii arrin rijinaal ay noqotay oo amaama continental oo qaaradda dhexdeeda waqooyiga iyo galbeedka hadda bariga isku xirmeen ilaa geeskii oo awal ay wada arrintu ahayd hon africa ama geeska africa laakiin hadda ay masar kusoo biirtay agtarada ama jirayaha siyaasadda geeska africa marka waxaan u sugaynaa muse biixi inuu ka jawaabo arrintaas ama wasaaradda arrimaha dibaddu afhayaankeedu ka jawaabo ama wasiirku ka jawaabo hanjabaadaas uu soo jeediyo m mufti diini hanjabaadaasna maaha mid soomaali keliya haysatay waa somalilan waa mid soomaaliya dhan haysa maadaama uu uu yiri gobol soomaaliya ka mida weeye ama qeyb soomaaliya ka mida weeye kolley hanjabaadaasi muqdishona waa saameysaa oo waa mid la sugayo inay ka wada jawaabaan haddii ay hadday ka duwan yihiin kuwii hore oo ay noo baraneeyeen etoobiya garabka sana dhah walaalehen wey inkastoo qaba qolada xamar in hadda abi axmed walaal u aragto oo dhowr jeer madaxweyne farmaajo ku dhawaaqay inuu walaalkii yahay meelaha ay maxaarahu degto oo raggii hore la geen jiro baxardaarna la geeyey oo ninkii hore soomaaliya baxardaar la geeyey oo ah xarunta maxaarada marka waa mid ka duwanba raggii hore xagga jacaylka amxaarada sida hadda ay rag badan dad badan aaminsan yihiin marka waa mid un la sugayo un jawaabteeda waxay kaga jawaabaan wakiilka u jooga hargeysana ay habboonta inay gacanta u geliyaan wixi ay ka qabaan haddii kale uun dee uun sidaa etoobiya u xustay un bay noqonaysaa heshiiskay masar la galeenna waxba ka socon maayaan oo gobol ka mida etoobiya unbaa loo arkayaa masarna waa ka tala baxaysaa inkastoo ay kheyr lahayn kuwa hadda haystaa haddana inay etoobiya cadaadiyaan oo ay khalkhal geliyaan awoodeeda anigu dadka jecel baan ahay oo geopolitically siyaasadda gobolka ay lugku yeeshaan etoobiya ayaan mar walba u keliyeysan maadaama etoobiya ay muruqtuujin ama hegemoniga geeska africa hadda isu aragto markii kenya iyo soomaaliya baabaaday oo ay warlorisku xagga u shaqo tagaan kenyana ay ka adag tahay eritrea iyo jabuutina ayaan awood ay kula tartamaan ma ayan lahayn oo maarata ayan awalba hadafkii loo sameeyey igad ba ahayd in mar walba etoobiya loo heliyo waa siyaasadaha khadaadka siyaasadeed ee maxamed siyaad barogala ay kamid tahay markii laga eego dhanka etoobiya oo aan fahmaya aan aaminsanaa inuu wax badan ka fahamsanaa siyaasadda xumada iyo nacaybka iyo xumaanta xabashadu mar walba ay soomaaliya ka damacsan tahay ama ka leedahay